xeebaha soomaaliya weliba muddooyinkiinka dambe ku dhacaya kiisas dhalinyaro badan yoo ka amudeen gurid markiyo galena badda oo kacsan iyo kalluumaysato iyona weli lakuwaysanya nololiyo geeraab taasoo sababan ah xeebo dalko diirana duufaano iyo dabayla si arrintaasi halistileelanku horseeda iyo weliba wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed soomaaliya ku shaqeeyaade sidii bulshada iyo kalluumaysatada iyo kufee jignaado lahaayeen oo iyo naftiyo halis ningelin inta xaaladda iyo isku bedelaasa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax maxamed cali oo la hadlayo warbaahintii weliba uso waalidiinta awlaadiya un ku digay inuu xiliyadan badda galan taasoo haliska ee nololyo wasiirkee sidoo kale kalluumaysatadanka baaqi inuu feejignaadaan intii oo ku guda jirana howl maalmeed show bulshada waxaan u sheegaynaa ayaanta khatarta baddu way kacsan tahay dabaylo iyo duufaano ayaa badda ku jira iyo dalkaoo dhanba roobab xoogan iyo daadadna waa jiraan marka waalidiinta waxaan ku boorinaynaa inay caruurta laga celiyo badaha iyo xeebaha inay ku dabaashaan oo khatartu waa siyaado sidoo kale kalluumaysatada iyagana waxaan ku boorinaynaa inay intay baddu kacsan tahay badxiranna wuu jiraa inay badda ay ka fogaadaan oo aanay badda gelin oo maadaama khatarteedu badan tahay oo duufaana jiraan inay iyaguna badda ka fogaadaan iyagana waa ku boorinaynaa dhammaan maamulada iyo dee deegaanada ee xeebta maamulada joogana iyagana waxaanu u sheegaynaa in ay balbadaha iyo caruurta ka ilaaliyaan dadka kale galayana ay waxaan ku uri ayagana ay desiay uga celin karaan ama ay uga wacyigelin karaan uga wacyigeliyaan wacyigelin ballaarana oo u samayn doona annagoo kaashanayna hay-adaha kale dowladda oo laga wacyigelinaya khatarta badda iyo siday wax u jiraan ugu dambayn hay-adaha oo gargaarka iyagana waxaan ka codsanaynaa in maadaama kalluumaysatadii aanay badda geli karin dhaqaala darana ay jirto meeshii nolosha ka maaraysanayeenna ay kalluumaysiga ahayd in iyagana dadka ka warhayaan badda caruurta oo badda marka iyagoo ku dabaalanaya ay baddu qaadatay qaarkoodna ay geeriyoodeen qaarna weli la weysan yahayba marka inta geeriyoota ilaahay ha u naxariisto waa u tacsiyeynaynaa waalidkoona samariyamaan ilaahay ka siiyo inta la weysan yahayna ilaahay si nabad qabtaa ku soo celiyo